markana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaariyey magaalada muqdishona kasoo diray waryahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulanti aan meel kastoo joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ood ka dhagaysataan idaacadda v o a lanteed afka soomaaliga toddobaadka barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa afar iyo tobanka abriil oo ka arrinta maalmo kooban waa wakhtiga ugu dambeeya jadwalka doorasheed arrinta xildhibaanada taas ay soo saareen guddiga doorashada heer federaal xilligana waxaa muuqanaya weli in dood ay hareynayaan doorashada gaar ahaanna arrintii gedo aan dhammaystirneen koonfur galbood oo ka gadoodsan hanaanka hadda lagu wada doorashada gaar ahaanna bixinta shahaadada iyo hirshabeelle oo weli doorashada aysan soo idlaanin barnaamijka waxaa nagala qaybgeli doona marti noogu ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka laga soo doorta baydhabo oo ka mid a kuwa gadoodka hadda jooga halkaasi kana biyo diidan sida hadda wax lagu maamulayo xildhibaan maxamed abuukar sidoo kale barnaamij waxaa marti noogu ah qaasho geella diiriye oo ka mid ah ururada haweenka sida dhowla soo arrinta siyaasadda gaar ahaanna walaacan taagnaa tan iyo markii doorashada dibudhacooda uu soo socday iyo aadam ibraahim okhirsi oo ka mid ah siyaasiyiinta jubbaland gaar ahaanna si gaar arrinta garbahaare isha ugu hayay tan iyo markii arrinta doorashada ee jubbaland dood way ka dhalatay dhammaantiin aad baad umahadsantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada jimcaha v o eda aan ku bilaabo caashogeella markaad fiirisaan bulsho rayad iyo haweenba sida wax u socdaan say wax idinla muuqdaan bismillahi raxmaan raxiim horta runtii aad baan u salaamaya akhyaarta iila jirta muxuu ahaaye madashaan iyo dhammaan soomaalida la daawanaysa waxaan marka ugu horeysa aad iyo aada ugaga xumahay in dawladii soomaaliyeed oo dhan oo ay wada harsanayeen dadka soomaaliyeed oo dhan kana dhul sugayeen dawladnimo inay ka hana qaado in ay maanta khalkhal gashay in ay walaahow gashay in la leeyahay dawlad hebla gacanta kula jidhaa xagga kala jirta waxyaabahaasoo dhan laga hadlayo waxyaabahaasoo dhan runtii waxaan u aaneynaynaa waxa waaye oo inaan cadayno oo cod dheer ku sheegno ay tahay waxa waaye shacabka beri bay ka yihiin shacabka dawladnimay rabaan shacabka dawlad inay muxuu ahaay hana qaaday rabaan in baarlamaankii la doorto oo la dhaariyay rabaan in muxuu ahaayey madaxdii sare oo waddanka hogaamin lahayd si bannaan loo doortay rabaan laakiin dadka aan aanaynayno oo dhibanaha aan u nahay waxa waaye waa dadka aqoonta sheegta waa madaxda soomaaliyeed waa intii mucaarad ah waa in alle intii aan ka filaynay inay mxuaha soomaaliya hore u wadaan walaal marka waxaan leenahay afar iyo tobanka waxay ku imaan kartaa oo keliya waxa waaye ayagoo hogaanimadooda garta hogaaminta macnaheeda sahlan oo dadka sugahayo sahlan oo dawladnimada iyo magaca inay hirgalaan sahlan ka rabnaa iyo madaxdaan ka rabnaa waan gartay oo xursi jubbaland gaar ahaan deegaan doorashada labaada garbaharey lix iyo toban kursi oo taalay weli ma cadda mustaqbalkooda iyo ka qaybgalka dhaarinta iyo xildhibaanada marka xaggee wax maraysaa bal meeshaas dadka soomaalidu faahfaan ka sii anagu waxaa jirtaa jubbaland doorashada deegaan doorashada labaad waxay ahayd inay noqoto degmada garbahari maamulka jubbaland oo oo maxaa la yidhahdaa maaragtay ay ahayd inuu doorashada qabto oo guddigii doorashada isagu iskalahaa oo mandate-ka u haystay inay doorashada ku qabtaan waxay sheegeen amniga garbahare oo aanay gacanta ku hayn awgeed inaanay doorasho ku qaban karin garbahare arrintaasi arrin cusub maahan marka inay meeshii gacantooda ku jirtaa ay ku qabtaan ayay soo jeediyeen maxaa la yidhahdaa maaragtay arrintaasna way socotaa laakiin arrinta muhiimadda yeelan doonta ugu dambeysa waxa weeye gado xildhibaanadeeda inay maxaan ku dhaha baarlamaanka soomaaliya la dhaartaan inaysan ka harin doorashada guddoonka baarlamaanka inaysan ka harin doorashada guddoonka madaxweynaha halkaasay isugu beeshagan doontaa arrintaa marka ugu dambeysa waan gartay xildhibaan maxamed abuukar baydhaba tagteen dadka soomaalidu diyaargarow iyo doorashadii iyo shahaado qaadashaa socotay laakiin waad ka biyo diidan tihiin muxuu ku salaysnaa shirarkiina baydhabo iyo gadoodkaa tihiin aad ku joogtaan baydhabo
waa mahadsantay hadda qaadir tiimka kale oo qadka ay wala jirana way mahadsan yihiin iyagana baydhabo waxaa jooga xildhibaanada doorashadooda ama laga soo doortay koonfur galbeed ayaa waxay u imaadeen wadatashi shir wadatashi inay ka galaan arrimaha taagan oo doorashooyinka weliba si gaara u khuseeya koonfur galbeed oo ah kuraasta loo diiday in shahaadadii xildhibaannimada la siiyo arrintaas oo koonfur galbeed ay dhowr jeer wadahadal ay ka gashay tabashadeedana ay soo gudbiyeen kadibna ay xaliyeen guddigii ku shaqada lahaa ama broceskaas iska lahaa ay horey u xaliyeen arrinta oo ugu dambeyn dib si sharci daro ah loo hor istaagay lana diiday in shahaadooyinkii la siiyey maxaad maxaad kala jeedaa si shar- si sharci darra maxaad kala jeedaa sharci daro waxaan ula jeedaa guddiyadii shaqada iska lahaa way fasaxeen eh, si sharciyan ay u fasaxeen eh, cid oo maanta guddiga ah oo barnaamijkaas hadda hadda haysta ma laha laakiin si siyaasadaysan baa eh, eh, loo joojiyey loogana diiday in ay eh, shahaadooyinkooda ay qaataan marka arrintaasaa waxay keentay eh, weliba si gaar ah waxa koonfur galbeed gaar u ah oo lagu taarget gareeyay oo koonfur galbeed oo u khaas ay noqotay marka arrintii eh, waxaana la diiday koonfur galbeed arrintaas in eh, eh, wadahadal lagala galo guddiyadiibaa la kala diray si aan arrintaas looga hadlin Wa- waan madashii gashay wadatashigu ay ahayd ba- barnaamijyadaas hadday dhacaan noocaas ah in iyaga loo gudbiyo iyadiina waa la diiday in la fariisto iyo wadahadal laga galo marka haddii wadooyinkii wax lagu xalin lahaa oo dhan eh, la hor istaagay oo isbaaro loo dhigtay waxay noqotay koonfur galbeed in ay dib ay ugu soo laabtaan deegaan doorashadooda ay wadatashi la sameeyaan maamulkii koonfur galbeed iyo bulshadii qeybaheeda kala duwaneyd oo markii horeba soo Hol- dooratay hol- Xildhibaan eh, Maxamed- xildhibaanadan. Marka Xildhibaan Maxamed arrintaasay dib ugu soo Abuukar.
laabteen.
Wa- waan gartay kuraastaasi mid kamid a dadkii u taagnaa baa nala jooga xildhibaan macalaqali dooda xildhibaan maxamed abuukar ee ah in eh, koonfur galbeed la dulmiyey oo ay wax tuhmayso ma la qabtaa
v o a waa mahadsan tihiin Eh, ragga iyo gabdha oo walaalahii ah meesha ku jiran waa salaamaya Eh, cabashada oo wasiirka hadda uu sheegayo wasiirka weli xildhibaan ma uusan noqon waa magacaaban yahay laakiin qofka sharciyan markii la dhaariyo uu xildhibaan noqdaa weli wasiir ayaan leeyahay Eh, taa markaa intaa ugu gudbo arrinta kale aan u gudbo koonfur galbeed guddi ma haysto sharci darrana laguma haysto koonfur galbeed madaxweynaheeda stateka eh, mudane cabdicasiis ayaa haysta qabaa'ilkii koraasta lahaa ayagaan waxay leeyihiin habraacii iyo shuruucdii loogu talagalay maysan soo marin qabaa'ilkii lahaana ma soo dooran waxaan doonaynaa in loo soo celiyo qabaa'ilkeena ay doortaan musharaxiinteena in ay u tartamaan ayaa waxay ama ay ku dacwoonayaan qabaa'ilkii koraastaas lahaa in oo yacni dadkii hadda meesha ka soo baxay oo inay xildhibaanada golaha shacabka ay noqdaan loo soo diray loogu yeero saddex kursi keligood oo weliba qabaa'ilkooda lagala xaajoon karo aniga ilama ahan madaxweynahana sharaf dhac ay ku tahay ee koonfur galbeed xildhibaanadana sharaf dil iyo bahadil bay ku tahay xildhibaanada waxaan leeyahay intii aan laga daba doodaynin oo qabaa'ilkooda ay raalli ka noqdeen si kastaba ha kusoo baxaane faraha ha laga qaado shahaadooyinkaad ha qaataano dadka kale oo cabanaya kuraasta laga cabanayo qabaa'ilkeedii odayaasheeda waa la yaqaanaay ha lagala fadhiisto guddina kuma dhigana ra-iisul wasaarena kuma dhigana madaxweyne federaalna kuma dhigana koraastaas dadkii lahaabaa ku dhegan weri wasiirka hadduu intaasan u garanaynin annaga dadkii lasoo boobay oo koraastooda lasoo boobay baan ka mid nahay waxaana leenahay guddina nama haysto ee ma haysano qof kalena ma haysano qofkii koraasta agtiisa taylay oo nidaamkii iyo sharcigii iyo qaabkii loogu talagalay usoo mari waayey ayaan leenahay waad qaldan tahay Wa- waan gartay kuraasdaas nidaamkii loogu talagalay soo sax annagan musharaxiintii baa nahay qabaa'ilkii lahaana weli way cabanayaan kuraastaas lama dooran ay leeyihiin haddii meel kale wax ma jiraane ani wasiirka waxaan ku khilaafsanahay kuraastaas qabaa'ilkii lahaa iyo koonfur galbeed madaxweynaheedii ayay ka dhexaysaa doodaas iyada ah oo xorsi baan siinaya laakiin maxamed abuukar musharaxaas kursi kamid a kuraas u tartamaya doodiisu maysan ahayn mid loo qaateen oo koonfur galbeed ay tahay inay ka jawaabto Eh, musharax saaxiibkay eh, xildhibaan macali cali eh, eh, afar sano uu xildhibaan soo ahaa oo bulshadii eh, isagu matala ay dooratay hadday afarta sano hadda maanta ay ii sheeg labada kun labaatan ka bilaabanayso bulshadii iyo beeshii uu ka dhashay ay doorteen eh, qof kale ay u doorteen eh, ma aha micneheeda in eh, broceska ko- koonfur galbeed ama xildhibaannimadoodii eh, eh, ii sheeg la dhibaateynayo oo broceskii la maray marka waxaan leeyahay saaxiibkay eh, eh, hadda maanta ba- beel baa iska lahayd kursiga beeshii baa dooratay qofka la doortay cid kale magacaabid kuma imaan ee dadkii kursiga iska lahaa baa doortay ee dhibaatadan meesha ay ka taagan tahay beel ma aha isbaarada amase dhibaatada laakiin asagiiaba hadlayaba Eh, xildhibaan asagoo Aniga- beeshiba hadlaya aniga- aniga feeri aniga hay af jegi isaga qof Ninkii musharax musharaxa xildhibaan ahaa oo ay kursiga kursiga kusoo fadhiyey kursiga ku oo fadhay hadda waaye uu fadhiyo waaye inuu isaga ku hadduu hadlaayo tartamanayo looga diiday baa beeshiibaa nahay feeri aniga qabiilkayga hadduu isoo dooran waayo cidna ma eedaynaayo cabdicasiis baa inaan tartamo ii diiday asaga naftirkiisa wasiirka haddii uu cadaaladda wax ka sheegaayo koraastii dadkii ku fadhiyay inay la tartamaan waa loo diiday naftirkiisa dadka loo xidhay buu ka mid yahay inuu gartayda qaadaba ma ahan laakiin dadkiina kalaa waxaan u leeyahay kursiga dadkii ku fadhiyey oo ninkii ku fadhiyey baan ahay inaan u tartaman waa la ii diiday ugaaskaygii baa cawday oo boqol soddon iyo shanta ku jira oo oo oo maxay ahayd odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ah asagii baa hadlay musharaxiintii kalaa hadlay marka doorasho waxa la yidhahdo horta meesha kama jiraan waan gartay waan gartay waan kusoo laabanaynaa oo xursi markaad fiiriso waktiga yara haray iyo dooda doorashada gaar ahaan dadka siyaasiyiinta iyo mustaqbalka garbahaarey iyo matalaada golaha kula hadlahaydeen aad buu u yar yahay hadda maxaa soconayo rajadu ma ma ma doorashada kadib baad dib loo eegi doonaa mase waxaa jirta raja inaad miiska timaadaan oo ka qayb gashaan doorashada horta ra'yi baa jira meelahan xamar laga falkiyo oo madaxda hadda ma carabaabaye qaar ay leeyihiin ha laga reebo doorashada lix iyo tobankaas oo guddoomiyaha baarlamaanka ha doorto ama ninka ugu odaysan baarlamaanka markii la la xulo ha doorto ugu daaweyn haddee inaan mid ka daaweyn keeni lahayn xataa lama oga guddoomiyaha baarlamaankana dee guddoomiye baarlamaanba noo noqon maayo haddaynaan wax ka dooran madaxweynuhuna madaxweyne noo noqon maayo haddaynaan wax ka dooran marka arrintaasi waa iska riya maalmeed runtu waxa weeye lix iyo tobanka kursi jubbaland baa qabanaysa horey baa loogu mandhate gareeyey beel dadkeedii doortayna ma jirto hadda cabashada waa arkaysaa qolo waliba maamulkaa la joogay oo ay mar kasta uu dad uga jiro wasiiro madaxweyne ku-xigeeno xildhibaano ku leh unbaa soo xulaysa marka waxaan aniga ay ila tahay inta aan wasir laakiin horti adam haddii garbahaari siyaasiyiintooda go-aan gaari waayaan waktiguna uu socdo daban ma ma waxay kula tahay in loo fadhiisan doono lix iyo toban kursi ma loo may ma loo fadhiisanayo jubbaland baa meeshii ay doonto ku qabanaysa hadday garbaharey u suura gashana way ku qabanaysaa nooma suuragelaysay tiri haddii ay kusuura u suurageli weydana meeshii ay rabaan oo jubbaland kamid ah ay ku qabanayaan marka in la qabto kuraasaada ka go-an waa go-an tahay arrintaas mana jiraan siyaasiyiin maxaa la yidhaahdaa kuraasta in la reebo rabo iyo siyaasiyiin reer gadooda iyo jubbaland arrintan ku doodaaye siyaasiyiin reer koonfur galbeed ahaaba ku jira arrintan jubbaland oo hadda aanan carabaabaynin oo maxaa la yidhahdaa doonaya inay iyagu waxay rabaan ka sameeyaan dulmina waa ka cabanhayaan midna gaday la rabaan inay ka sameeyaan oo ay iyagu xildhibaano kala soo baxaan marka waxa weeye arrintani arrintani maba aha arrin ka dhexaysa siyaasiyiin reer jubbaland ah oo reer gadood ah iyo maxaa la yidhaha maamulka jubbaland arrin ka dhexaysa ma ahane arrin siyaasiyiin reer galgaduud ah iyo kuwo reer koonfur galbeed ah iyo ka dhexaysa maamulka jubbaland ee meesha ka dhisan weye haddii la iweydiiyana magac ayaan sheegaya waan gartay haddaysan nala joogin muhiim maahan haashe geelle koonfur galbeed aad arkaysaa xildhibaanadii u yeeratay gedo garbahaare oo horsi waad maqlaysaa meeshay joogto waktiguna aad buu u kooban yahay walaac badanna wuu jiraa marka la eego amniga soomaaliya doorashaduba marka xaggee laga aadayaa meeshan markaad fiirisaan xog ogaannimadiina bulsharayeed walaalo horta waa mahadsan tahay aniga waxaan isleeyahay horta habraac baa jiray doorashada loo sameeyey waxaana hogaaminayay waxay ahaayeen madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha iyaga ayay ahaayeen dadka u idmanaa inay doorashadaas dhamaystiraan aniga fishinka iyo waxa waay waa ka waa ka og fogyahay midda waxyaabaha hadda laga hadlayo anigu horta xildhibaanadan la soo celiyey ma garanayo laakiin waxa aan ogahay waxa waaye inaan doorasho daahfurn isan soomaaliya ka dhicin qolo walba iyagoo cabanaysa oo qaylinaysa ayaa muxuu ahaaye laga dulqaaday kuraas xataa gabdha lahaayeen oo macnaha habraaca ku jidha inay boqol kiiba soddon ay leeyihiin saddexdii kursiba hal gabar leeyihiin baa reere afar afar lahaa muxuu ahaaye laga dulqaaday laakiin midda igala weyn kuraastaas maqan oo dhan waxa waaye in la helo dowladnimo in muxuuha dhaartii dhacdo in baarlamaankii la doorto in madaxweynihii la doorto taasina waa midda danta u ah soomaaliya iyo jiritaankeeda iyo mustaqbalkeeda marka aniga waxaan odhan lahaa horta mid suurtagal maaha yacni waxaan waa isku tegay waaye waa entities waaye waa maamul goboleedyo maamul goboleed dhan oo maqan yacni matalaad kuma yeelanayo baarlamaanka suurtagal ma aha marka waxa waaye horta inay macnaha qof qof baarlamaanka kamida waa maqnaan karaa oo maamul goboleed kamida laakiin maamul goboleedka dadkiisii oo dhan oo maqan hala socodsiiyo aniga saxii lama muuqato waxaan qabaa inay maamul goboleedyadii muxuu ah madaxdoodii iyaga oo fiirinaya hogaanimada iyagoo fiirinaya dadka soomaaliyeed waxyaabaha ay hiigsanayaan oo rabaan iyo inaan khalalaasahan siyaasadeed aan ka baxno waxaan qabaa inay si degdega u kulmaan in ay khilaafkooda dhameeyaan in xildhibaanadan xataa hadda la haysto waxa dhan oo soo baxay oo dhan baa macnaha habraac khalada kusoo wada baxay in macnaha aan iisan u noqon halis u noqonin soomaaliya inay muxuu ahay dib u dhacdo oo qallaasaha siyaasadeed sii kordho marka anu waxaan qabaa waxaan in laiswada raaciyo in dowladnimadii la sameeyo in afar iyo tobanka aysan ka dib dhicinin in muxuuha madaxdii maamul goboleedyaduna ay muxuuha isfahmaan muxuuha xildhibaanada baydhabo joogaan soo noqdaan lagana fekero in soomaaliya hore u socoto ee aan laga fekerin hoos hoos haddii hoos laysku raaco oo hoos hoos laysku raaco waxaa imaanaysa shalay siid iyo fiidba waa joogeen kuwaxa khaldan maxay u qaban waayeen oo maanta ay ula sugeen markii muxuu ahay dhamaystirkii uu bilowday anugu ma garanaayo muxuu ah khaladaadkaas oo dhisidii uu ku yimid marka waxaan qabaa aniga in hore loo socdo maxamed abuukar waddo ka duwan inaad adinkoo xildhibaano lasoo doortay oo federaal ah oo ummadda metelaya inaad baydhabo isku tagtaan waddo taas ka duwan ma heli karayseen oo ah inaad ku soo bandhigtaan qabashadiina
waa mahadsan tahay wada hadal baa furnaa oo ah barnaamijkan in laga wada hadlo hadday tabasho ay timaado waxaa waajib ah in ay jiraan waddooyin wada hadal lagu wada hadli karo koonfur galbeed haddii kuraasta ay wax ka qaldan yihiin hadday wax ka saxan yihiin guddiyaa u xilsaaran oo ku shaqa leh oo dhihi kara waxaan way qaldan yihiin wayna saxan yihiin iyagaa maandeed u leh guddiga laakiin waa midka joojiya kuraastan xildhibaan maxamed abuukar guddiga fiid iyagiiba guddiga fiid iyaga iyagaa kuraastan joojiyey wala cabdiqaadir isla guddigii baa fasaxay isla guddigii hadday mataqaanaa guddiga xalinta khilaafaadka loogu talagalay iyaga maanta kama hayaan guddiga fiid markii ugu dambeysay hadda waa la abduubay guddi ma jiro waa la burburiyey laakiin markii ugu dambeysay annaga cadeen uma hayna taas kusoo saaray way fureen taas cadeen uma hayna xildhibaan annagaa u hayna Hay.
warqadahooda annagaa hayna warqadihii ay ku fasaxeen aan hayna cadayntooda hadda qaata midda labaad oo ah haddii ay eh, eh, guddiga ay xallin waayo barnaamijka noocan ah waxaa ku qoran oo heshiiska eh, madasha ka mid ahaa in madasha ay fariisato ay barnaamijkan madasha lagu xaliyo madashiina waa la afduubay oo waxaa diiday ra-iisul wasaare rooble guddigii waxaa kala diray oo afduubay ra-iisul wasaare rooble guddigu wuu shaqeynayaa Hal- xildhibaana guddiga waa kan shahaadada bixinayo shaqeynayo waa shaksi guddiga shan iyo labaatan xubin waaye xubnood waa oo dowlad goboleedyada ka kala socda Mhm.
saddex nin baa laga soo reebtay oo mid uu ka shaqeeya xafiiska eh, eh, ra-iisul wasaare rooble qof ka socda saddex qof uu ka soo reebtay uu isagu ku shaqaysanayo Mhm.
intii kale waa la kala diray Gu- guddiga shan iyo labaatan xubnood ay ahayd aawa intay ka shaqeeyaan intay joogaan waxaa loo diiday inay fariistaan waxay waxaa loo dabcan de diiday meelay inay degan yihiin ee shaqadooda saxaafaduna way aragtaa waa maalinba aan xildhibaan ma macalacali jirto Cabdiqaadir, kuwii hadlay waa la Aan- kala diray aan kuwa siiyo- waa la handiday aan siiyo xildhibaan macalacali aan siiyo xildhibaane Cabdiqaadir, haye Cabdiqaadir, guddiga guddigu waa la handiday Mhm, guddigu waa la kala diray mhm.
aada u mahadsan tahay ee, aan ka ilaahdo ee, hadduu xusuusto saaxiibaday hadday xusuustaan sixteenkii doorashadii kasoo dhacday dalka oo xildhibaanada ku saabsanaa kuraas baasaan oo kale sharci darre inta lagu tilmaamay lagu dhegay markii lasu yimid oo laga wada hadlay dantu waxay kaliftay inaysan baarlamaanka u joogsan hore loo socdo kuraastaas iyada ahna dib loogu noqdo doorashadoodii dibna loo soo saxo marka saaxiibkay hadduu isku xiraayo saddex kursi afar kursi iyo state dhan haddii statekii aan la ceebeynin yaan la takoorin dhibaato kale yaan loo geysanin inta hadda aan laisku haysan oo xildhibaano waa laleeyahay ha lasoo fasaxo kuraasti laisku haystana guddi iyo ra-iisul wasaarihi cid kale iyo madaxweyne yaan midna lagu eedeynine haddii arrinta abaarideedii iyo sida saxda ah loo socdo madaxweynaha koonfur galbeed qabaa'ilkii asaga kuraasta kasoo boobay inti isugu yeero ha yidhaahdo qaabna ay rabtiin kadibna doorashadii dib hagu celiyo ciddii lasoo doortana ha lasoo fasaxo baarlamaanka ha ka- baarlamaankooda ha kasoo qeyb galaan maxamed abuukar haye xil- xildhibaan maxamed haye cabdiqaadir cabdiqaadir isagaa afkiisa ku caddaynaya kuwa xildhibaanada sixteenkii hadda loo yeeray Mhm.
oo meesha lagu celiyey oo laleeyahay maxay ahayd oo saddexdan haddaan lasii dayn idinkii xildhibaan noqon maysaan sharci ma ahan loona joogsan maayo horaa loo soconaya dowladnimada ka weyn saddex qof oo qabaa'ilkooda ay ku dhegan yihiin in statedan loo baabi'iyo ama dowlad soomaaliyeed oo dhan ba maxay ahayd oo dhalalaasi loo geliyo hadday xusuusan yihiin qabiil iyo shaksi state lama danaynaaye mimbar qofka mimbarka ah oo baarlamaankaas ka tirsanaa la danaynayaa laba boqol iyo somti koramkood markuu gaaran waa la dhaarinaya horena waa loo soconayaa waxaan leeyahay dowladda koonfur galbeed statekaas yaan laga reebin dowladnimada dowladnimadana waa dadkii uu horseed ku ahaa kana soo shaqayn jiray weligoodna ka shaqaynayay kana shaqayn doona haddii ala yidhaahdo marka saddex qof iyo laba qof oo loo haysto maxay aheeto siyaasad loo haysto guddina yaan lagu eedeynin dowladnimana yaan loo dhaawicin shaksiyaadka oo maxay aheeto oo dawladda hadda jooga oo arrimaha gooniga laga leeyahayna ha laga waanto waan leeyahay oon hor siyaasayna laakiin wax meel kuu dhiman mahama abuukar fursad waxaa ii dhiman waxaa ii dhiman sixteenkii kuraasta lagu celiyey e, waa laga wadaa dadkii markaas e, e, shaqadooda ay ahayd madaxdii markaas e, e, barnaamijkaas e, e, u ahaa e, horjoog ayaa ka wada hadlay waxaana lagu heshiiyey in lagu celiyo laakiin hadda waxaa la diiday in laga wada hadlo wada hadalkii Wada- meesha looga hadlaa aaway gudi aaway gudigii wada ka hadlaa hadalka gudigii waa la qofka kala diiday xiray.
waa madaxweyne madashii waa la xiray iyo wada hadalka adi- diiday waa- oo waa la kala qabiilkii in la fariisto diiday weliba gaarsiiyey eh, suldaanada xildhibaan aan adiyaa soo hadlayo.
doortay fiiri qabiilkaas aan soo ugaadka- doortay cidda aan soo doortay ugaadka qabiilka hadlayo.
kuwaa dhib- aan kala helno aan kala helno walla maalcali aan aan siin noqono mahama abuukar haye wa- waxaan rabaa Mm.
qabiilka hadduu u garanayo isaga kuwa keli isaga dooranayo keli inay qabiilka yihiin kuwa maanta xildhibaanka kala doortayna qabiilkay ka mid yihiin odayaashii Hadda- qabiilka waaye dadkii shacabkii qabiilku ka socda kuwa adig ku doortay keliya ma noqonayaan ii sheeg adig mise kuwii sanadkii hore kusoo doortay keliya qabiilka maaha qabiilka bo- boqol iyo kow xubnoodna ba- shaksi kama koobna waa dhowr boqol oo kun Te- waxaan leeyahay saaxiibkayga ii ii sheeg waa laga socon karaa inuu yana- wadanka sharciyadu ka dhisan yahay cid maanta laga socon kara hebel waa laga soconaya hebel waa la reeba hadday tahay wadankan kol hore dee ci- mataqaanaa shaksiyaad gacanta u geli lahaa laakiin laakiin laakiin xildhibaan mahama abuukar xildhibaano kuwa fur galbeeda xildhibaano kuwa fur galbeeda lasoo doortay baa shahaado qaatay oo jooga oo muqdisho fadhiya oo weliba guddoomiye baarlamaanka ku tartamaya marka eh, taa macnaheedu miyaysan kuwa fur galbeed ahayn ahmed tan Waa arag- qabiilkan arag- waa wax ka aragti- yiraahdo waa aragtidooda iyo shaksiyadooda ii sheeg maanta waa majorityda boqolkiiba maanta toddobaatan iyo afar xildhibaan baa waxay ku sugan yihiin baydhabo halkaan ay joogaan saddex xildhibaan aragtidooda hadday noqotay iyaga aragtidooda ka- gaaray u tahay laakiin koonfur galbeed iyagu Wa- waan gartay eh, mas-uulka aan- ma aha aan u mas-uulka ma aha gudbo.
federaalka aan koonfur galbeed.
fiiriyo fursadda oo- oo horsi aan waa waa idiin soo laabanaa labadiinaba hal mar- oo hal horsi mar.
maqalacada waa kuu soo laabanaa raalli iga noqo hal ma- hal hal daqiiqo midkan qabiilka aan ka jawaabo qabiilka markuu leeyahay ku inta kusoo dooratay ma ahan waa runtiisa qabiilku waa fara badan yihiin laakiin qabiilka hoggaan buu leeyahay qabiilka malaaq buu leeyahay suldaan uu leeyahay nabadoone ayuu leeyahay malaaqii iyo nabadoonadii doorashada hoggaanka u ahaa oo shuruucdii habraacyada doorashadana ku qornaa wasiirka hadduusan dalka ka maqneen oo shuruucda uusan akrinaynin asagay u taallaa laakiin dadkii shaqada ku lahaa dad ay keensadeen oo erga ah oo qabiilka la yaqaana ah meeshaas waxba kama dooran ayaan leeyahay malaaqii shaqada ku lahaa iyo nabadoonadii shaqada ku lahaa ayaa u taagan kursiga doodiisii oo Wa- wa- waa mahadsan tahay Waa- waa mahadsan tahay oo horsi waad mahadsantihin labadiinuba oo horsi gedo guud ahaan jubbaland khilaaf siyaasadeed oo federaalka iyo maamul goboleedka si weyn u saameeyey gedo waad ogtahay waxaa ka dhacay siyaasiyiinteedii daruufo adag baa muddo ka jirtay marka m- hadda ma waxaa soo degay kheyr gaar ahoo wadahadal iyo natiijo ku dhamayn doono mase hardankii federaalka iyo axmedoobe weli waa ka jiraa meesha sidee lagu xalin doonaa kuraastan Een, horta hal marna sax ma ahayn in ay federaalka iyo sheekh axmed ay ku hardamaan gado maxaa yeelay wax gado oo gaar ah oo federaalka u saaraa ma jirin wixii aan ogeyn oo qaabdarrada ahaa oo qabsiga ahaa oo markii hore dowladnimada iyo xuduudka ku gabanayay markii dambana canshuurta iyo jilba garaaca iyo figeynta isu rogay oo maanta ay journalistayaasha xirxiran yihiin oo maantada xildhibaan galgaduud laga doortay oo maxaan ku raha nabad sugidda eh, wa- xukayn buu u ahaa la yidhi uu doolow saraakiil ethoobiyan ah shir kula qaadanayo si uu colaad uga abaabulo gobolka gado arrintaa isu rogtay baa jirtay waxa weeye muranka dabcan caddeyn fi caddeyn uma hayna laakiin ka wad meesha waa maya waa waad ware waad wareysan kartaa oo saxaafadda caalamka o dhan baa qoreysa isagaaba isaacinaya oo khudbeeyey shalay oo yiri anigaa idin matala Mhm.
ee lahaa ee boodarkana ka gudbay oo maxaan ku raha etoobiya kula soo shiray saraakiil sirdoon lagu sheegay anigu kuwaasaan caddayn wahayn Mhm.
Ee, marka waxa weeye arrintani waxay isu rogtay arrin racket ah oo jilba garaac ah oo canshuurid ah oo isbaaraysi ah isu rogtay Ee, marka dadkan matalaad muranka waxa geliyay garbaharey doorasho in lagu qabtana waxa weeye ciidamadii halkaa laga buuxiyey oo ay xildhibaankaas iyo nimankii isaga ka ka garab shaqaynayay oo arrinta la giraangelinayay hadda maxaa soo kordhay meeshaa soo socdaa Ha- had- hadda waxa hadda waxaa soo kordhay in doorasho ay dadku doonayaan meesha haddii ay rabto cirka ha lagu qabtay lix iyo tobanka xildhibaan hadda waxaad maqlaysaa koonfur galbeed walaalaheen deriskeena ah maamaha dhurwaabaa waxay ahayd hilib waa nin waaye nin meel ku xirtay saddex xildhibaan bay toddobiyo toddobiyo toddobaatan iyagoo aga- ugu noqdeen baydhabo oo maxaan ku rahdaa maaragtay ay ay ka mudaharaadayaan Een, lix iyo toban xildhibaan oo gobol weyn oo baydhabona ka weyn maxaa la yidhahdaa bakoolna ka weyn shabeellada hoosena ka weyn infact gobolka labaad ee soomaaliya ugu weyna oo lix iyo toban xildhibaan ay taallana inay gacan kula jiraan oo madaxdooda ay kula jirtaa aada loo loo xoojinaya marka waxaa weeye dulmidiidow dulmidoonaan aragnay baa meeshan taalla ma raba inaan farageliyo ayagana waxaan rajeyna inay farageli ka daayaan madaxdooda gobolka gado meeshaa doorasho inay ka dhacdaan doonaynaa xaashir geella waxaan la qabaa dalkani waxaa dan oo inay horey loo socdo madasha inay is aragto laba boqol sagaatan iyo shanta xildhibaan beelay matalaan qolo laga socon karo ma jirto koonfur galbeedna lagama socon karo gedana lagama socon karo waa riyo maalmeed laakiin halku muxuu ku jiraa gedo waa la wada hadlayay afar sano shan sano dooda taagnayd waxay sayena ma qarsoona waa dowladda federaalka iyo maamul goboleedka jubbaland marka hadda ma heshiis baa jiro ma dadka waxu sheeg dowladda dowladda federaalka ma ahayna xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha nabad sugidda xogeyntiisa ayaa wixii tahay wa- waan gar wasaaruhu ma sidaaba u dhig ra-iisul wasaaru ra-iisul wasaaruhu ma haynin eh, wasiiraduna ma haynin eh, howlwadeenada kale ee dowladda ay leedahayna ma haynin Mhm.
iyagiina hadda mandatekooda waa soo dhammaaday madaxweynuhu banaanku ka fadhiyaa doorashada nimankii meesha ku jiri jiray oo nabad sugidda ahaa xildhibaana ay noqdeen qaar hadda la haysta iyo qaar gado u safrayba waad arkaysaa dadkii reer gadoodka ahaa doorashay rabaan ciddii mandatekooda gacanta loo geliyay inay doorashada qabtaan bayna doonayaan meesha wax kaloo yaalla ma jiraan cabdiqaadir wa- waan garta caasho geelle xuquuqda aadanaha markay timaado iyo dabcan in isla xisaabtan yimaado soomaalidu hadda inay isku garaabaynaa muuqato si walbay haataaba marka ma jiraan wadooyin kale iyo hal kaloo dadkan ama lagula khisaabtami karo ama isbeddel uu ku imaan karo walaalo horta waxa waaye markii ugu horreysayba sanadihii doorashooyinka hore oo lasoo dhaafay mar walba waxaa laga hadli jiray haddii khilaaf dastuuri uu yimaado in la haysto ee maxkamadii dastuuriga ahayd oo waxaan kala saari lahayd hadda maanta waxaan moodaa hebel hebel buu la jiraa hebel hebel lama jiro xildhibaanada soo baxaya ee muxuu ahaaye hebel bay ee rabaan anigu waxaan qabaa xildhibaan waa soo ahaan jiray een xildhibaan horta cidna ma laha maalinta uu xildhibaanka noqdo meel alle meeshuu rabuu aadayaa nasiibkiisa oo ilaahay gacantiisa uu ku een muxuu ahaaye ku qadaro marka anigu waxaan qabaa doorashada ee lix iyo tobanka kursiyo gadana inaan la cuslaynin oo si dadkooda iyo asaagood ka harin oo xildhibaanada ee la qabto oo lagu ee muxuu ah heshiiyo oo madaxda dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaruhu ay ka hormariyaan laba kala doortaan laba hadba waxa waaye midda miisaanka sare le ayaa la qaataa midda miisaanka sare waxa waaye dowladnimada iyo inay dowladnimadu ee muxuu hore u socoto midda miisaanka dhexena waxa waaye waa interestiga ee qof ahaaneed oo qofku leeyahay haddii een aniga meesha aan ka baxo uxubayeysa socon marka waxaan qabaa gadana xaqay u leedahay inay baarlamaan ka qayb gasho ee koonfur galbeedna inay soo noqdaan oo baarlamaan ka mid noqdaan maxaa yeelay entity kasta inay muxuu ahaaye representation ay ku lahaato baarlamaanka waa waa wax sharci ah waaye marka walaalayaal oo annaga waxaan leenahay madaxdan cod dheer baan ugu leeyahay waxa weeye danta guud ka horumariya danta gaar waxyaabahan aad isku haysataan ummadii oo dhan baa ku baaba'day gaajaa loogu baktiyey shaqo la-aan baa jirta ciidankii baa saas u kala daadanayo oo maalin walba ee laleeyahay ciidan hebel ree hebel buu raacay walaalayaal waxyaabahaas oo dhan waxa keliya lagu gaari karaa waxa waaye in dowladnimo la helo in een, daar la maro in baarlamaankii la doorto guddoomiye in qofkii alla calaf ugu daro uu muxuuha noqdo madaxweyne noqdo dowladnimadina saa noogu soo noqoto dowladana yaysan nagu hardamin dowlad adiga kaa hooseysa inay maanta kugu hardamto oo adiga interestigaaga ay muxuuha si kale u bedelato waa xaaraan weeye berina waa lagula xisaabtamaya ilaahayna waa kula xisaabtamaya madaxda soomaaliya oo maanta joogta in ay muxuuha mas-uuliyadooda qaataan inay u naxaan shacabka masaakiinta oo dhibaatooyinka kala duwan haysto een danta khaaska iyo isfiirsigana ay ka horumariyaan hogaanimada maxaa yeele haddaad Wa- wa- wa- hogaan tahay kun wax ilaa liqlid baa la rabaa waan gartay marka intaasaan dhihi lahaa xildhibaan maxamed abuukar eh, aqalka sare eh, wuu buuxaa kooramkiisa daban sideed senatar baad ku lahaydeen Eh, golaha shacabkana waxaa leeyahay way dooran karaa guddoomiye marka reer koonfur galbeed maalinkoo tabasho qabo baydhabo joogay ayaa doonaysaan in doorashadii dhacdo mase wuu jiraa wax tanasulahoo ugu yaraan madaxweynaha iyo xildhibaanadiina aad isleedihiin dalku aado cabdiqaadir mid cabsi nagama hayso oo ah in eh, maanta kooram baa buuxsamay oo doorashaa la qabana anaga cabsi nagama hayso taas eh, mana laga cabsi gelin karo oo oo- oo sharciyad baan u leenahay Eh, waajib dastuuri ah waaye in eh, koonfur galbeed ay qeyb ka ahaato doorashadaas laakiin Haddaynan dastuurkay qayb ku ka qoran tahay ahayn, dowlad haddii kama jirto.
haddii Eh, quorum quorumku haddii quorum- quorumku buuqsamo inay laisdooran kara dastuurka qabo xildhibaan meelay ku qoran tahay Quorumka- koonfur galbeed bay maqan tahay waa loo joogaa ma jirto wadanka wadanka waa federaal cabdiqaadir Eh, Mhm.
aqalka sare aad sheegaysid Mhm.
waxay matalayaan dowlad goboleedyada waa Mhm.
sideeda sanatar oo koonfur galbeed ka socota waxay matalaan toos state weliba golaha shacabka lama mid aha marka iyadoo state oo dhan ay maqan tahay laakiin markay timaado in la isdoorto xildhibaan abuulkar ku dhisan yahay maxay tahay sharciyadda fiir mabaadii sharciyad bay ku dhisan yihiin aqalka sare sharciyaddu ku dhisan yahay waa inay isteedyadu matalaad isku mid ay ku haystaan ay wada joogaan cid samayn kara ma- lama samayn karo Do- isteedkii ka maqnaadane way dad diidane way dad diidane waxaa lagu qasban yahay cid diida ma laha waxaa loo diidan yahay keliya adiga bay- adaa baydhabo igala hadlaya caawa shahaado qaadanoo diidan oo maanta oo juma baydhaba hadda joogta igala hadlaya marka cidda diidan see laga yeelaa ma loo fadhina aniga qalad baa laiga galay Anaa taladeeda waxaan bayna ku u haysaas.
joognaa qaladka lanagu sameeyey baan u joognaa qaladkaas markii la saxana diyaar baan unahay midda kalena cabsi nagama hayso cabdiqaadir anaga kooram iyo waxaas mataqaana cabsi kale Maxamed, naga laakiin hayso waxa- maaha. sharciyada baarlamaanku qofka- ku dhisan yahay Maxamed Abuukar, waa baarlamaan Maxamed- isma Maxamed- maqal.
maxamed abuukar Mhm.
Cabdiqaadir, afka inaad ii gelis maaha Hay.
Ee, baarlamaanka federaalka soomaaliya waa Mhm.
Ba- federaalka soomaaliya waa inay bulshada ka wada martahay midda labaad waa four point five wax waxbaa la isku darsaday Mhm.
wixii aan ku darsaday haddaynan meesha ku dirin de ima matelaysa dawladda iyo wixii meesha lagu doortay koonfur galbeed iyo bulshadeeda iyo isteedka ma matelayaan dee waddanka midnimadiisa iyo wadajirkiisa intuu aadaya marka Ma- laakiin marka taas- laakiin waxaad raadinay laakiin waxaad raadinaysaa xuquuq ninkii lahaa uu kula hadlayo uu ku leeyahay ima i- ima raadinaysid oo uu hadda kula doodayo hala maqalqalaya axmed aad aa umahadsan tahay saaxiibkay wasiirkeeni eh, maxamed abuukarna waa u mahadcelinayaa sida oo saraaxada lagu hadlayo Eh, aniga hal talaan qabaa talada waxay tahay koonfur galbeed dadkeedii ma ahan inta oo hadda madaxweyne cabdicasiis inta ka haystay meesha ku celiyey keliya ma ahan dad fara badanaa joogo oo inay tartamaan loo diiday dadkii hore ugu fadhiyay aniga laakiin aan iy- sameyn- iyagaa la doortay eh, maqalqali iyaga hadda aan- aan matalaada kuu ju- dhameeyo, aan kuu iyaga dhameeyo.
iyaga hadda iyagaa koonfur galbeed matala haddii waajibkii lagu doortay aada gudan weysid macnaheedu waxay ka dhigan tahay kaari shahaadada qaado xildhibaan ma ihi mana qaadanayo waayo marka qofkii diyaar u ah odayaasha dhaqanka ama qabaa'ilka reer koonfur galbeed waxay xaq u leeyihiin dadkaas beddelkooda inay la imaadaan oo dadkaasna baarlamaankii ay ku matelaan koonfur galbeedna ay matelaan Da waxaad haddii wax kale khiyaali weyd, marka haddii dad kale waaweyn aan shaksiyaad waxaad kaga haddii kale sheekeynayna waa- waa shaksiyaad sharciyad haddii muddo kale ah.
dhowr qof oo shaksi meel ugu xiran intana ma aadi kartiin intana ma aadi kartiin dhahayo sidee loogu aamini karaa Cabdi- cabdiqaadir iyo maxay ahayd bulshadiisii see loogu aamini cabdiqaadir karaa anaga wax berina ay ugu khiyaali ah jirayaan.
kama sheekeynin moogtahay ee Mm.
kudirir ma fadhina Mm.
waxaa laga hadlaya waa dawladnimo aragtidiisa ha siino ala maxamed abuukar arag- aragtida aragtida xildhibaane koonfur galbeed aysan firaaq u noqon si koonfur galbeed matalaadeeda aysan firaaq u noqon qabaa'ilka iyo odayaasha dhaqanka reer koonfur galbeed waxay xaq u leeyihiin dadka meeshaas eh, madaxweyne cabdicasiis uu ku xareystay oo inay imaadaan oo shahaadada qaataan diiday inay beddelkooda la yimaadaan shahaadadana qaataan kaarkeena qaataan lana dhaariyo ayna matalaan koonfur galbeed xaggee lagu dooranaa xaggee ka imaanaya sharciyadaas sharciyadaas waxay ka imaanaysaa Mm, ma rabitaankaaga maya rabitaankayga maaha sharciyadaas waxay ka imaanaysaa aayad soo degtay ma ahan kuwa hadda meesha laga soo saarayba hal qofaa soo xulay haddii iseedihii dhan ay laakiin- asagaa laakiin la- asagaa sharciyan fiir xildhibaanqali kursigaa adigu haddaad kursi weystay iyo qaba- qabaa'il walba Fal- fadliba- dadkooda ilaan kuwan waa diideen oo walba sharci darro lagu keenay oo Cabdiqaadir, tanaazul iyo Cabdiqaadir.
dowlad jecel iyo intaas looga maxamed abuukaray maxamed abuukaray kuwa kale lagu soo bedelo qabaa'ilka ay soo Cabdiqaadir Macalin beddeshaan.
Cali.
sharciga Mhm.
sidaa loo yahay macalin cali saaxiibkayga afar sano dad soo matalayay raalli baa lagu ahaa Ah, ah, macalin sharcigan ku soo soo dhawo bedelay afar sano in lagu matalay Yaa mataqaana dadaa ku matalaya dadaa ku matalaya dadkii ku matalayaana maanta xaquuqdaad u doodaya marka eh, dadkii u hadli lahaa halkaan ay joogaan xaquuqda koonfur galbeed iyagaa ka hadlaya afar sanaad matalaysay xaquuqda koonfur galbeed ay ku matalaysay baarlamaanka federaalka maanta dad kula mid ah oo wax kula leh oo meesha kulaha ku matalaaya Waa- waa mahadsantih- labada labadiinaba labadiinaba waa mahadsan tihiin Lab- Macalaqali. Wuu- wuuna qaadan wuu qa- labadiin waa mahadsantihiin oo horsi eh, qaybihii ugu dambeeyaan soo gaarnay barnaamijka waxaa xusid mudan inaan guddiga doorashada heer federaal aan ku martiqaadno si aan wax kaga weydiino bal doodaha taagan iyo koonfur galbeed iyo gedo laakiin way ka gaabsadeen ka qaybgalka barnaamijka oo horsi khilaaf walba oo jubbaland ka jiray hadda gebagabadii baan joognaa matalaada u baahan tihiin lix iyo toban kursi oo deegaan iyo gobol marka rajadu intay la eg tahay in inta u- ugu yaraan heshiis la gaaro si walbaba reer geda ay miiska yimaadaan
ani waxay la tahay waxaan ku rajo weynahay inay lix iyo tobankaa kursi ka qayb geli doonaan eh, dhaarinta baarlamaanka ayaan ku rajo weynahay caqabadihii way iska soo koobmeen adigoo adoo u saabeynaya waxaan ku soo weynahay caqabadihii way koobmeen waktii lahaayana ma jiro Eh, haddii hadda nin ciidan dhurasho iyo col aruurin ku jirana cid uta u fadhinaysa ma jirto oo xildhibaan ah oo hadda kuwa baydhabo aaday midka doolow aaday baa ka daran oo colka ka abaabulaya marka kaa iyo dadka digsaday midna inaan loo fadhiyaynin oo dadka ay doorasho aadi doonaan oo lix sano oo rajiimkan uu meesha ka maqan yahay dadkaan aysan effectigoodii u afduubnaan doonin baan ku rajaweynahay caashagelaay walaalow waxa waaye walaahi dhib baa jirta maxaa yeelay aniga mar walba waxa ii muuqda aniga dadkan xildhibaanada ahoo licisho iyo muxuu ahay ishaysadka ee qabiilada iyo dhibaatooyinkii dhacay oo dhan waxa igala weyn waxa waaye in madaxdu ay qaadato hogaamin ay qaadato hogaamintaasna ay muxuu ahay dowladnimadii ku socodsiiso dadka soomaaliyeedna ka badbaadaan muxuu aha dulmiga iyo dhibaatooyinka haysta aniga intaasaa ila weyn aniga waxa waye kursiga qofka ilaahay calaf ugu dara kursi hadda si saxa kusoo baxay male mid kasta isagoo dabada la haysto buu soo baxay kuwa kaloo soo baxayana sidaa un bay noqon doonaa laguma qancayo xataa haddii meel kaleo lagu qabto waxaan marka anigu leeyahay madaxweyneyaasha waa dadka muxuu ahaaye maanta u igman doorashadan inay jiheeyaan waa aragtay guddiyadii doorashooyinka kala baxbaxay waxaa jira muxuu ahaye siyaasado isdiidan waxaa jira dadkii soomaaliyeed laftirkoodii oo caqligii ka tegey dadkii waxgaradka ahaayo aan muxuu ahaaye dadkii kala raacraacay marka anigu waxaan leeyahay bal meeshay doonaan hanoo dhigaane shantii madaxweyne iyo ra-iisul wasaaruhu ha fadhiistaan arrimahan ishaysadka keenayana anigu waxaan qabaa in hore looga socdo muxuu ahaaye doorashooyinka inta dhiman la qabto dowladnimaduna ay hagaagto dadka dulmanayaashana waa shacabka aad baad umaadsanta caasho geelle xildhibaan maxamed abuukar xalku muxuu ku jiraa daban marka laga yimaado ishaysiga khilaafka
aada qaadir waa mahadsan tahay waxaan rabnaa horta mid bulshada soomaaliyeed iyo de beesha caalamka oo soomaaliya ay kala shaqeysa arrimaha doorashooyinkaba inaan u sheegno dhibaatada maanta doorashooyinka soomaaliya iyo dhibaatada maanta koonfur galbeed hortaagan oo kow iyo laba waxa ka ah kala diristii guddiga la kala diray oo la burburiyey madashii oo loo diiday inay fariisato oo dhibaatadaas oo dhan uu ka dambeeyay ra-iisul wasaare roble oo ka dhigtay waddankii dabakayd isaga uu leeyahay oo qofkii rabon uu ka erinayo qofku raba uu soo gelinayo dhowr dhowr qof uu kusoo koobay marka waxaan leenahay ra-isul wasaare waan ku siinayaa xildhibaan dib u celin waan ku siinaa xildhibaan hal waan ku siinaa utug haddii ay maalmihii aad mataqaanaa ii sheeg waddanka dhibaatada lala soo maray aadan taariikh badan ka haynin waxaan leeyahay kawan kow koonfur galbeedna adi ma haysan karto waxay leedahay ii sheeg adi isagana mataqaanaa guddigii xalintii iyo khilaafaadkii kii oo doorashooyinkii iyo madashii intaba intuu ku wada wareego intaan anaan sameeyo qofkii hadalkayga diidana de waaba waaba ii sheeg adi cid hadli karta malaha shaqadan daban ra-iisul wasaaruhu hadda nalama jooga xildhibaan maxamed ra-isul wasaaruhu waa guddoomiyaha guddiga ra-iisul wasaaruhu waa guddoomiyaha madasha siga ah isagaana da guddiga heer fala digreeta kusoo saaray hadda ma nala jooga laakiin waad ku colcoliseen dooda koonfur galbeed inaad ka jirta dhibaatada meesha ay ka jirta waa inaan cadaynaa xaggey naga haysataa koonfur galbeed baana weydiisatay waxaana haysto dhibtana haysto waa ra-iisul wasaare warkaaga waa cadyahay aad baad umaadsan tahay xildhibaan macalacali haye halku muxuu ku jira soomaaliyeed iyo beesha caalamku ha ogaata arrinta fiiri horta waa ka xumahay saaxiibkay in yacni dad madaxa meesha loogu gefo nooma banaano annaga dhan aniga halka wuxuu igula jiraa toddobaatan iyo maxay aheeto afar xildhibaan iyo in ka badan looma celin karo saddex xildhibaan saddexdii xildhibaan haddii lagu qabsaday madaxweynaha koonfur galbeed waxaa la gudboon inuu dib usoo celiyo doorashadoodii sida dadkooda ay ku qanacsan yihiin uu u sameeyo xildhibaanada meesha uu ku ceshtayna uu soo fasaxo waajibaadkooda ay gutaan adaa mudan adaa mahadsanid khayr allah ka dhiga waa idin salaamaya walaalihii aad baad umahadsan tihiin dhammaantiinba martida barnaamijka nagala qayb gasha faaqidaada toddobaadka aan ka bilaabo xildhibaan maxamed abuukar oo dhowaan lagu doorta baydhabo kana mid a xildhibaanada wadatashiga ugu laabtay baydhabo oo la shiray madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qayb galay oo hirsi oo ka mid a siyaasiyiinta jubbaland gaar ahaana garbahaariya geda si gaara nagala qayb galay arrinta iyo xalka kuraasi lixda toban kursi caasho geelya diiriye oo ku sugan puntland gaar ahaana balwalaaca doorashada iyo sida hadda ku socdaan barnaamijka kaaris dhiibanaysay iyo xildhibaan macalaqal oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka waktigu ka dhammaaday haddana kamid a kuraasta lacay mid kamid a ku fadhiyey ee yaalla magaalada baydhabo dhammaantiin aad baad umahadsantihi intaynu kulmi doona barnaamijka lamid a nabadgelyo